Maryaha Hay'adda Aqoonsiga Qaranka ee NERA ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka laga leeyahay aqoonsiga qaranka iyo saameyntiisa.
ujeedka aqoonsigu waxa weeyaan inuu inuu fududeeyo adeegyada inaynu adduunka ka mid noqono oo aynu noqono dad la aqoonsan yahay oo qof kasta aqoonsi leeyahay inta waa ka warqabnaa soomaali baynu nahay wadamada dariska baynu lacag fara badan ku bixinaa si aynu aqoonsigooda u raadsano been miya arrintaas waxaan u malaynayaa rag ku bixiyay inay halka fadhiyaan laba kun oo dollar kan horta lacag badan kaaga bixi mayso hadda lacag la-aan baaba lagu bilaabayaa lacag la-aanta horta waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno dadka reer galmudug bisha ramadaan darteed inay horta lacag la-aan isku diiwaangelinayaan afarta magaalo inta ay bisha ramadaan socoto wixii ka dambeeyana qorshan ka soo saarana insha allah haddii ilaahay Dhanka kale, Mareya Cabdiweli Timcade ayaa sheegay in ay rajeynayaan in degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ay ka hirgeliyaan xarumaha diiwaangelinta islamarkaana dadweynuhu ay ku helayaan aqoonsiga qaranka qaab fudud oo aan wax culaysi ku jirin.
Ee, maamul goboleedka galmudug aan ka daahfurano xarumahan ay yihiin wejigii koowaad wejigii labaad iyo wejigii saddexaadna aan rabno inaan gaarsiino degmooyinka inta dhiman ujeedkuna uu yahay inaan shan iyo toban milyan aan diiwaan gelino marka la gaaro labada kun iyo labaatan iyo sagaalka shan iyo toban milyan waxaan rabnaa inaan mid caddeeyo waxyaalo badan baa laga sheekeeyey Hay'adda Aqoonsiga Qaranka ayaa waxaa laga daafuray magaalada Dhuusumareeb ee caasimadda Galmudug waxaana ujeedadu tahay in bulshadu helaan aqoonsiga qaranka oo muhiim u ah fududeynta waxyaabaha ay dadweynuhu u baahan yihiin.